shirweynihii ururka kubadda cagta dowlad goboleedka hirshabelle iyo weliba ka furmay magaalada jowhar kaasoo lagu ka hadlao horumarinta iyo koranqaadowka kubadda cagta maamulka kaasoo qaban qaabay ururka kubadda cagta hirshabelle shirweynihii weliba ku qeybgelay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hirshabelle gudoomiyaha ururka kubadda cagta hirshabelle gudoomiyaalka ururka kubadda cagta ee gobolka shabeellada dhexe kandamuda jowhar iyo mas-uuliyiin kala xaanakumada gudoomiyaalka ururada kubadda cagta ee gobolka shabeellada dhexe iyo kandamuda jowhar iyo weliba ku hadleen muhiimadu shirkiin leeya xiriirka kubadda cagta ee dowlad goboleedka hirshabelle haddaanahay gobolka shabeellaha dhexe amir shabelle ciyaartooyda cuslaatay cali shiinata aan ka sugaynaha ahayd maadaaman xulka qaranka mar walbaba gobolka banaadirne lagu xuli jiri maanta haddaa la yiri goboladiyaa la tagaa sida hadda oo yuusuf uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha waxyaalo badan oo noo aan qabsoomin baa jirto taasoo sabab u tahay garoon la-aan laakiin runtii waxaan aada ugu mahad celinayaa maadaama ay gaab uu soo galay dhismihii garoonka insha allah sida yuusuf sheegay hadda kadib waa la dhisi doonaa iyadoo garoon la helin annaga wax tallaabo ah oo halkaa laga qaadi kara ma jirto dhammaan waxaa sharaf weynaya maanta in lagu casuumay shirweynihii koongresska ee maanta ka furmay beder rajadeen waxay tahay hadduu ilaah yidhaahdo garoonkii inoola dhiso waqti dhowna waa sugan hadduu ilaah yidhaahdo marwe ismaxaan oo kumid ee madaga sare ee ururka kubadda cagta dowlad goboleedka hirshabelle iyo sidoo kale ku hadli shirweynaga ururka kubadda cagta dowlad goboleedka hirshabelle يعني سبورتكس كمشى معناها أنا جام شو جاري قرون كان حاسوب جونا إيدو ما شاء الله يعني نسوق وحدافنا معاكم لقى بقالة إيش لم تهي يعني قول والبنا قف وقرا مرتلا لا قف كان يعني عيار وجواي أظن مرتكوية يعني أنا شو نقضون تنا وجينا إن شاء الله مركا دلنا نحن ورجينا مستقبل إفايو وأنا كبداية sidoo kale gudoomiyaha ururka kubadda cagta dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf hamuud idinishii ku hadli uu soo sheegay inay qaadan doonana tallaabo weyn oo la xiriirta horumaryaalka kubadda cagta insha allah hadda meeshii hore meel fiican aan taagannahay rajada waa fiican tahay mar dhow sidee noo sheegeen madaxweynaha madaxweynaha dowlad goboleed hirshabelle cali cabdalla xuseen cali gudlaabe iyo madaxweyne xiriir kubadda cagta soomaaliya master cali shiine in bisha oktoobar hadduu ilaa yiraa in garoonka la dhex dhigi doono hadduu ilaa yiraa marka saa ogtihiin haddaanan helin garoon kubad cagta wax kubad cag soco karo male laakiin insha allah boqolkiiba boqol ballanqaadkaas waxaan ka haysanaa madaxweynaha iyo labada madaxweyne wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabelle ilyas yuusuf dheere oo furay shirweynaga ururka kubadda cagta dhinishay ku hadali iyo hididiyalada mustaqbalka dhalinyarada waa ku faraxsanahay ka wasaarad ahaanna waa soo dhaweynaynaa shalana waa idin garab taagnayn maantana waa idin garab taagannahay bahal xiriirka kubadda cagta hirshabelle hadday tahay aniga iyo hadday tahay xiriirka kubadda cagta qaranka soomaaliya marna waxaa waa gorgortan ka gali maa insha allah mar kasta garabkiinaan taaganahay intii aniga aan wasaaraddan joogo hadduu ilaah yidhaahdo waxaa soo noqnoqday garoonka degmada jowhar dhisidiisa iyo qorshihiisa madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali gudlaawe xuseen qorshihiisa ama istaraatiijiyada u degsanaa waxay ahaydba in maanta bishaan mil lagu jiroba qoroonkii argumentigiisi iyo qalabaadkiisi wixiisu dhammaystiriyihiin dhallinyarada ay ku wada ciyaarayaan saasoo horta qorshihiisu ahaa